maalintii shalay waxaa magaalada muqdisho gaar ahaan degmada waaberi ka dhacay fal bareer oo ay ku kaceen ciidamada shisheeye ee kusoo duulay waddanka gaar ahaan kuwa yuganda gaadiid ay wateen askartan shisheeyaha ah ayaa si ku talgal ah u jiiray derbiga guri ay idaacad daran ka degan tahay magaalada muqdisho waxayna inkireen falka ay ku kaceen sidoo kale waxaa intaasi sii dheer oo ay geysteen dhibaato ah inay saacado badan xirteen waddo ay isticmaalayeen dadweynaha oo horumartay idaacadda maamulka idaacadda ee dhib ku geysan ayaa durbadii u tegay saraakiisha ciidamada shisheeye kuwaasoo si jaasjaasa ugu falceliyay dhibaatada ay geysteen askartan ayaa u dhashay waddanka yuganda kuwaasoo duulaan gardaraha ku jooga soomaaliya ciidamada shisheeye ee ku sugan soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho ayaa mar rabdan jidcadiyaasha caasimada ku jiray gaadiidka shacabka noocyadooda kala duwan kuwaasoo markii falka geystaan lahayn cidla xisaabtanta maadaama dowlada federaal iyagu maamulaan oo ay u taliyaan